bismi illaahi raxmaan iraxiim marka ugu horeysa waxaan halkan ka sheegayaa inaanay jirin amba ay tahay waxaan saliya raadkana lahayn wax basaboor i basaboor soomaaliya ay leedahay oo lagu forgareeyey somalilan gudaheeda inaanay jirin arrintaa waxaa keentay kadib markii koox si qarsoodiye ah oo somalilander isku sheegaya aan se ahayn oo ku samayn jiray basaboorka i basaboorkaa guri hoostii kadibna markay ogaatay ciidanka socdaalka iyo ammaanku ay ka soo taxaabeen qalabkoodii iyo alaabtii ay ugu samayn jireen soomaaliya basaboorka si qarsoodiye ayay keentay in markii laga xidhaa baabada inuu dacaayad aan saliya raatoono lahayn ku fidiyo oo sheego in basaboorka soomaaliya ayaa lagu fortigareeya somaliland ooma baahna somaliland basabor ay fortigareyso waxaanu leenahay basaboor sharciga oo dalkii uu leeyahay somaliland kaasaanu si xalaala u samaynaa cid kasta oo noo timaadaana noogu soo gashaa basaboor sharciga
maxaa ka socdaa mawqifka dhabta xukuumadda somaliland ku aadan isticmaalka iyo baasaboorka somaliland maadaama uu dalkanu leeyahay basaboor laguna dhoofo laguna soo degeli karo dalka basaboor kasta oo dalkana leeyahay wuxuu ka soo degi karaa international airportka berberi iyo hargeysaba cid aan basaboor sidani dalka somaliland kama soo degi karta madaarka hargeysa iyo ka berbertoona iyo meelaha laga soo galo dalka cid aan basaboor lahayn waayo wuxuu yahay qofka haddaan garanayno waa inuu macluumaadkiisa sidaa basaboor sharciga sitaa madaarka hargeysana waanu ka joojinay cid aan basaboor sharciga sidan inay kasoo degto markaad nama khusayso wax xamar ay kaga soo baxayaan iyo waxay dalal kale kasoo baxayan dalkii kusoo degaya bilaa basaboor la-aan isagay usaalaa lakin annagu waxaan diyaar u nahay somaliland ciddii soo gelaysaa inay sito basaboor sharciga oo qofka uu leeyahay oo faalida basaboorka e basaboorka soomaaliya dalka markay yimaadaan annaka kuma soo geli karaan madaarkaanu kaga reebnaa sidaan hore loola macaamili jiray markay baxayaan hore usii qaataan waa dadka la yaqaano ee document sharciga saxa sitaa iyo basaboora markuu soo galo madaarkaa lagaga reebaa markuu baxayaan hore usii qaataan waxay soo bandhigeen dad sita basaboorkan iyo weliba basaboorkii oo cadaanay soo bandhigeen markaa isagu cadaan u sheegay maxaad ku beenaysa markaa waxaan ku beeninaya sidiisaba i basaboorka waxaa lagu samayn jiray dabadaha lagu samayn jiray arkiifyadisiba waxay ahayd siduu qirayay gaarson shalay u lahaa daatadii baa soo wareejinay daatada dalkaba ma ooli jirin marka waa dhegeysta dadku cid kasta way iska hadli kartaa laakin waxaan xaqiijinaynaa inaan daatada iyo samaynteeda iyo sirdigiisu mid aan oolin soomaaliya oo dhan gudaheeda ee uu ka soo qaadan jiray dobe iyo dabadaha markaa somalilan gudaheeda sidau u iman kara isagoo foorjeriya dukumentkaba email bay ku diri jiraan waxaanay ku diraan daatada hawada waxaan loogu soo diraa iyagoo samaysan dabada saas darteed suurtagal maaha in somalilan basaboorka if basaboorka soomaaliya lagu foorjargareeyo suurtagalba maaha saas darteed dhaleecan inaan u arkaa kadib markii laga xidhay khaalada yarada halkane uu ka dhooqi jiray
iyadoo isri dadin loo xiray maxkamadda lagu
cadday warkaaga yeelinaysa ee i basaboorka soomaaliya madaarka hargeysa lagama soo geli karo lagagama bixi karo waxaan loo macaamilaa qofkiisita haddaanu madaarkaa lagaga reebaa marku baxayan horaan u siinaa sida jabuuti ay ugu gasho somalilan oo kale waxay sheegeen in iyagu joojiyeen wixii somaliland ku imanayay oo kale sida ushaguusi gaarigaan marka horse waxaan idiin sheegaya sida ad fahamsantihiin soomaaliya iyo somalilan waa laba dal si- sidii laba dal iskugu tallaabi jireen adduunka aynu iskugu soo tallowna marka siduu u haysta gaarku maaha inaanu nahay sidii tonkii gobolee ka jiri jiray soomaaliya waxaanu nahay dal xoro oo madax banaan oo baasiboorkiisa le sharciga lagu soo galaanaya tahay document sharciga sharciga lagaa baxaysa